بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si welib oo aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaalka u dhexeeya dowladda iiraan iyo maamulka yuhuudda oo galay maalinkii afaraad sahaynada oo duqaymo aan kala joogsi lahayn ka geysanaysa dahraan iyo iiraan oo xalay mar kale weerar xooggan ku qaaday deegaanada ixtilaalka ku jira nidaamka talaabiib oo qirtay in siddeed ruux laga dilay laba boqol toddobaatan iyo laba kalena looga dhaawacay weerarkii xalay lala beegsaday iyo dahraan oo garaacday xarumo xasaasi ah dowladda maraykanka oo qalabkeeda militari ka soo saaraysa badda shiinaha iyo maraakiib xambaara diyaaradaha oo ku soo wajahan bariga dhexe si ay uga qayb qaataan difaaca maamulka isugu yeeray israa'iil dowladda iiraan oo wadda qorshe ay uga baxayso heshiiska ka hortaga faafitaanka ee hubka nukliyeerka ee gaalada qarmada midoobay maxay ka dhigan tahay tallaabadaasi qodobadaas kuwa kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii siddeetan iyo koowaad ee taxanaha muxuu caalamka ku waayey hoobashada muslimiinta ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm ضجت في مجاريها بشرى بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى waa hagaag waa maalinimo isniin ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay labaatanka duulxaj sannada kun afar boqol afartan iyo lix xijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa maalinkii afaraad ayuu galay dagaalka u dhexeeya dowladda iiraan iyo maamulka gumaystaha yuhuudda iyadoo dhinacyadu ay isweydaarsanayaan duqeymo aada u culus wararkii ugu dambeeyey ayaa xaqiijinaya in diyaaradaha dagaalka sahaynada duqeymo culus ay ka geysteen xalay ilaa saaka magaalada dahraan ee caasimadda u ah waddankaasi iyadoo sidoo kale qaraxyo aad u waaweyn laga maqlayay bariga iyo galbeedka afhayeen oo hadlay ciidanka gumeystaha yuhuudda wuxuu barqanimadii maanta shir jaraa'idda uu ku qabtay talaabiib uu ku sheegay inay sii socdaan weeraradooda sidoo kalena ay ku guulaysteen inay burburiyaan goobaha iiraan ay ka soo ridayso sawaariikhda lala beegsanayo sidoo kale warbaahinta gudaha iiraan waxa ay ku warantay in gacanta lagu dhigay jawaasiis fara badan iyo sidoo kale xarun lagu farsameeyo diyaaradaha daroniska oo taabacsan hay-adda muusaad dhankeeda dahraan xalay waxa ay qaaday mid ka mid a weeraradii ugu xoogganaa iyadoo beegsatay magaalooyinka talaabiib iyo xayfa sawira iyo muuqaale lagu faafiyey mareegaha internetka ayaana waxa ay muujinayeen burbur aad u xooggan oo gaaray magaalooyinkaas iyadoo weli dadka qaar ay ku jiraan burburka hoostiisa mid ka mid ah weeraradii xalay dhacay waxaa lagu burburiyey xarun gabaad u ahay dad sahaayino ah kuwaas oo la sheegay in ilaa ay hadda ay burburka ku hoos jiraan inkastoo mas-uul u hadlay yuhuudda uu sheegay in laba qof meydadkooda la helay duhurnimadii maanta janalka laba iyo tobanaad ee sahaynada oo soo xiganaya sarkaal ka tirsan maamulka isugu yaray israa'il ayaa sheegay in tan iyo markii ay bilowdeen jawaab icliinada dahraan ay beegsatay ilaa soddon goobood oo xasaasi ah ousan horay maamulka talaabiib u qiyaasaynin in la beegsan karo iyadoo sidoo kale soo riday in ka badan saddex boqol iyo toddobaatan gantaal wasiirka difaaca maamulka sahaynada oo hadlaya wuxuu dhankiisa yidhi iiraan waxa ay weeraraysaa goobaha ay degan yihiin dadka shacabka ah waana wax aan horey loo arag isagoo dhanka kala sheegay inay gubi doonaan magaalada dahraan dadka iiraaniyiinta ahna ay guran doonaan midhaha weerarada ay qaaday dowladooda weeraradii xalay ay fuliyeen kacaanka iiraan waxaa lagu beegsaday xarunta bazan oo ah xarun qaabilsan sifeynta shidaalka iyo kiimikooyinka taasoo ku taalay magaalada xayfa xaruntaas oo la sheegay in howlaha ay qabato ay gaari jireen ilaa qaaradda yurub sidoo kale warar soo baxaya ayaa sheegaya in inta badan degada magaalada xayfa ay ku burburtay duqeymaha isdabajooga ah ee iiraan ay geysanayso qalabka difaaca hawada batriotka iyo kansaadka maraykanka ayaana gebiyahaanba ku fashilmay in sawaariikhdaas ay ka hortagaan dhanka kalena maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa iyagana xala qaaday weerar sawaariikh loo adeegsaday oo lagu beegsaday isla deegaanada ixtilaalka ku jira dowladda saliibyadda maraykanka dhankeeda waxa ay ku dhawaaqday in maraakiib dagaal oo ka joogta koonfurta badda shiinaha ay u soo wareejinayso dhanka bariga dhexe si ay uga qayb qaataan difaaca maamulka isugu yeeray israa'il iyadoo mas-uul maanta uu hadlay wakaaladda atomikada caalamiga ah uu sheegay in inta badan aan la burburin xarumihii nukliyeerka ee dahraan netanyahu ayaana wararku waxa ay sheegayaan inuu ka dalbaday washington in dagaalka ay qayb ka noqoto si gebi ahaanba looga takhaluso barnaamijka nukliyeerka ee dowladda iiraan كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo aan maanta ku eegi doonno waxa ay joornaaladu ka qoreen xiisadda bariga dhexe
bismillaah suheyb waad mahadsan tahay ugu horreyntii waxaan xubinta maanta kusoo qaadanaynaa warbixin uu daabacay wargeyska ka soo baxa dalka ingiriiska ee the guardian taasoo diiradda saareysa iiraan oo waddo qorshe ay uga baxayso heshiiska n b t ee ka hortaagnaa samaysiga awoodda nukliyeerka iyo faafinta hubkeeda ugu horreyntii warbixinta waxaa lagu bilaabayaa baarlamanka iiraan ayaa bilaabay tallaabo horseedi karta in dalkaas uu si rasmi ah uga baxo heshiiskii caalamiga ahaa ee ka hortaagnaa faafinta hubka nukliyeerka ee n b t waana sida laga soo xiganaya afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iiraan haddii middan la meel mariya ayay jariiradu sheegaysaa in ay noqon doonto tallaabe istaraatiiji ah oo iiraan ka saaraysa hannaankii kormeer ee saarnaa muddooyinkii lasoo dhaafay ee la xiriiray barnaamijkeeda nukliyeerka waxaa loo arkaa in go-aankan uu ka dhashay cadaadis siyaasadeed oo xukuumadda tehraan saarnaa muddooyinkii lasoo dhaafay iyadoo dowladda iiraan ay wajahday weeraro militari oo isdabajoog ah kuwaas oo tan iyo maalinnimadii jimcaha ee lasoo dhaafay uga imanaya dhanka maamulka gumeystaha yuhuudda maraykankuna uu si dadban u taageerayo waxa uu afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iiraan sidoo kale sheegayaa in heshiiska n b t aysan u arkin wax dan ah haddiiba mar uusan ilaalinayn amniga iyo madax bannaanidooda daleed gunaanadkii haddii iiraan ay ka baxda n b t waxay fursad u heli doontaa ayay warbixintu leedahay in si xornimo leh ay u hormariso barnaamijkeeda nukliyerka tanina waxay noqon doontaa digniin cad oo ay u dirayso dowladaha reer galbeedka iyo maamulka gumeystaha yuhuudda the guardian ayaana sheegaya in khubarada amniga ay ka digayaan in tallaabadan ay kicin doonto xiisad heer caalami ah ayna curan doonaan tartamo dhanka hubka nukliyerka ah oo cusub gaar ahaan marka laga hadlayo bariga dhexe dalal badanna ay ku dhiiran doonaan tallaabo la mid ah midda ay iiraan doonaysa in ay uga baxdo heshiiskii ay sannadihii lasoo dhaafay oo idil ay ku jirtay ee loo soo gaabiyo n b t sidee shacabka iiraan u arkaan xaaladda hadda taagan maxayse wargeysyada dalkaas ka daabaceen aragtiyada bulshada weerarada militari ee u dhexeeya iiraan iyo xukuumadda isku magacooday israa'iil ayaa noqday mowduuca ugu weyn ee baraha warbaahineed ee iiraan sida aadka ah u saaran tan iyo saddex iyo tobankii juun waxayna dhalisay xiisadan hadalhayn buuxda oo ay isdhaafsanayaan guud ahaan shacabka reer iiraan wargeysyada dalkaas waxay si faahfaahsan uga hadlayaan weeraradii gantaalada ee ay iiraan ku qaaday gudaha deegaanada yuhuudda bulshada reer iiraan qaarkood ayaana daabacaya oraahyo ay ka mid yihiin qubaddii birta ahayd way jabtay iyo bariga dhexe waa mid ololaya warbaahinada rasmiga ah ee iiraan iyo kuwa sida gaarka ah loo leeyahay ayaa labaduba si toos ah uga falcelinaya xiisadda ka dhex oloolsan iyaga iyo maamulka gumaystaha yuhuudda muuqaalo laga duubay dadka wadooyinka tehraan ayaa muujinaya dareen isugu jira taageere iyo feejignaan mid ka mid ah shacabkaas oo warbaahinta la hadlay ayaana yidhi waa inaan goobta dagaalka joognaa si aan u muujinno inaan u hiilan nahay dalkeenna waxay warbixintan sidoo kale sheegaysaa in dowladda iiraan ay si aad ah u barmuudgaraynaysa ama ay u dacminayso xogaha kala duwan ee ay internetka soo dhigayaan shacabka reer iiraan halka taas cagsigeed maamulka gumaystaha yuhuudda uu amar ku bixiyey in aanan wax sawir ama muuqaal ah aanan laga duubi karin goobaha ay ku dhacayaan gantaalada ay soo tuurayaan ciidanka xukuumadda tehraan netanyahu oo galay halgan madhaliis ah iyo warbaahinta faransiiska oo ka digaysa dagaal goboleed lagu baabi'i doono oo uusan ka badbaadi doonin hal yuhuud ah waa ciwaanka warbixin ay daabaceen inta badan majaladaha ka soo baxa dalka faransiiska ugu horreyntii warbixinadan ayaa guud ahaantood waxay ka digayaan halista dagaal ee sii fidaysa ee uu lugaha la galay ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu waxayna ku tilmaameen middan qarayska tuurnimadii ugu xooganeyd ee ka dhacda bariga dhexe tobannaankii sane ee lasoo dhaafay qoraallo isku mid ah oo ay daabaceen wargeysyada lemonde lefegaro iyo lepointi iyo kuwo kale oo fara badan oo faransiis ah ayaa muujinaya in weerarada maamulka gumaystaha yuhuudda uu ku qaaday iiraan ghaza suuriya lubnaan iyo yeman ay horseedi doonaan musiibo aanan guul ku soo idlaan taasoo uusan ka badbaadi doonin hal yuhuud ah sannadaha soo aadan bari jagwamin oo ka tirsan majalada maalinlaha ah ee bulutis ee ka soo baxda dalka faransiiska ayaa sheegay in benyamin netanyahu uu rabitaankiisa u adeegsanayo dagaalkan weliba qaab boris kuqaris ah uu shacabka ugu muujinayo rabitaankiisa ah in ay la wareegaan daanta galbeed islamarkaana ay barakiciyaan shacabka reer filistiin si keliya uu u hanto dareenka shacabka yuhuudda xaqiiqaduna middaas way ka fog tahay oo danihiisa gaarka ah ayuu ku wataa loolan weliba oo uu ka galay iiraan ghaza suuriya lubnaan iyo yeman ayuu leeyahay qoraagan dhanka kale majalada libointi oo falanqeynaysa xiisaddan ayaa sheegtay in netanyahu uu doonayo in uu burburiyo dadaaladii diblomaasiyadeed ee maraykanka uu kula jiray iiraan ee la xiriiray barnaamijka nukliyerka walow haddaba ay u muuqatay intaasi ay burburtay maadaama kalfadhigii lagu ballansanaa maalinnimadii shalay in uu ka dhaco magaalada masqad ee dalka cumaan iiraan ay ganafka ku dhufatay wargeyska lemonde dhankiisa waxa uu sheegayaa in ciqaabta ka dhalan karta xiisad walba oo lugaha la galay benyamin netanyahu ay tahay halaaga guud ahaan sahaynada iyo in muddo kooban ay ku ciribtirmaan guud ahaan shacabkaas ugu dambeyntii majalada locrakis waxay ka digaysaa in benyamin netanyahu haddii sidan xaaladiisu ay kusii socoto uu gobolka oo idin lugaha u gelin doono jahwareer aanan laga soo kaban doonin abid midhaheeda qaraarna ay inta badan guran doonaan shacabka gumaystaha yuhuudda qodobkeenna xiga waxa uu noqon doonaa khatar intee la-eg ayay maraykanka lugaha u gelin doontaa duulaankan deg dega ah ee uu netanyahu ku qaaday gudaha iiraan rosemary clansig oo ah khabiir amerikaan ah iyo agaasimaha barnaamijka bariga dhexe ee hay-adda defenses byritis ayaa ka digaya in weerarada lama filaanka ah ee uu netanyahu ku qaaday iiraan ay maraykanka lugaha u gelin karaan dagaal toos ah oo khatartiisa aysan yareen qoraaga oo warbixintiisan ku daabacay majalada new york times ayaa sheegaya in weerarkan uu burburiyey fursaddii heshiiska nukliyerka ee washington ay ku raad joogtay islamarkaana rajada ay kaga qabtay in iiraan ay soo dabci doonto islamarkaana ay aqbali doonto wadaxaajoodiyada uu waday trump rosemary clinic waxay sidoo kale sheegaysaa in gumaystuhu uusan keligiis awoodin inuu guud ahaan uu burburiyo xarumaha nukliyerka iiraan taasoo keeni doonta in netanyahu cadaadiskiisa uu saarayo trump uu bato si uu u soo galo dagaalka taasina ay halaag kale lugaha u gelin doonto maraykanka oo tobannaankii sane qarashkiisa ugu badan uu ku baxay duulaano madhalays ah oo uu ku tegay dunida daafaheeda haddii maraykanku uu tallaabadan qarayska tuurnimada ah qaato islamarkaana uu ku biiro dagaalka ayayna warbixintu sheegaysaa in ay noqon doonto qaladkii ugu xumaa ee noloshiisa uu sameeyo donald trump guud ahaan dhegaystayaal inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan aan imikana idinku wareejiya walaalkii shueyb cabdulaahi iyo qaybaha inooga hareeyay barnaamijka caalamulyowm
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waa hagaag iminkana waxaad kusoo dhawaataan xalqada siddeetan iyo koowaad ee taxanaha muxuu caalamka ku waayey hoobashada muslimiinta oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen faysal mahad سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلا وعن dhegaystayaal kusoo dhowaada xalqadeeni kow iyo siddeetanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka maada khasira alcaalamu biinxitaadi almuslimiin oo macnaheedu noqonayo maxay dunida ku weysay burburkii ama hoobashadii ku timid muslimiinta xalqadeenna maanta waxaannu ka ambaqaadi doonnaa madax bannaanida dalalka carabta ee ganacsiga iyo maaliyadda sida dunida islaamka oo kale waa lama huraan in dunida carabtu hesho madax bannaani dhammaystiran oo ku saabsan ganacsigeeda maaliyaddeeda warshadaheeda iyo sidoo kale waxbarashadeeda dadka carabta ah waa inaysan xidhan dhar aan ka imaan dhulkooda ama aysan isticmaalin wax aysan gacantooda ku farsamayn isla markaana ka maarmaan reer galbeedka dhammaan arrimaha noloshooda dhar cunto alaab badeecooyin agab militari mashiinno iyo qalab iyo sidoo kale daawooyin waa in aysan reer galbeedku ku noqon culays dul saaran kuna tiirsanaanin maciishadeeda iyo cunnadeeda ma suurtogelayso in dunida carabtu la dagaalanto galbeedka haddii ay baahi timaaddo ama xaaladdu kalifto iyadoo weli deyn ugu jirta galbeedka kuna tiirsan dharkeeda badeecooyinkeeda iyo agabkeeda oo qalinka ay heshiisyada ku saxiixayso uu yahay kan lagu sameeyey galbeedka oo aanay haysan rasaas ay kula dagaalanto reer galbeedka ilaa midka uu isaga soo sameeyey mooyaane waxaa ku ceeb ah ummadda carbeed inay ka caajisto inay ku intifaacdo khayraadkeeda durdurka ah iyo awooddeeda biyaha nolosha ee ku qulqulaya xididadeedana ay ka faa'iidayaan jidhka leh oo ay ciidamadeedu tababarayaan saraakiil iyo wakiillo u shaqeeya galbeedka ayna maamulayaan qayb ka mida masaalixda xukuumadaheeda waxaa lagama maarmaan ah in dunida carabtu ay keligeed u istaagto daboolidda baahiyaheeda laga bilaabo nidaaminta ganacsiga iyo maaliyadda dhaqdhaqaaqa wax soo dejinta iyo wax dhoofinta farsamada gudaha tababarka ciidamada soo saarista mashiinada iyo qalabka casriga ah dhisidda shaqaale karti iyo hufnaan leh oo maamuli kara dhammaan howlaha dowladeed si xirfadaysan oo ammaano iyo daacadnimo leh horumarka masar ee dhanka ganacsiga warshadaha iyo cilmiga waa mid ku dayasho mudan waa lama huraan in si cadaalad ah loo qiraa in masar ay ku guulaysatay inay muujiso karti iyo diyaargarow ballaaran oo ku aadan cilmiga casriga ah warshadaynta gudaha dhisidda dad hogaamin kara faafinta aqoonta tarjumada culumta caskariga ah looguna beddelayo afka carabiga si ummadda carabta ay uga faa'iidaysato waxay sidoo kale ku dadaashay wax soo saarka gudaha nidaaminta arrimaha dowladda iyo maaliyadda iyadoo lagu dhisayo cilmiga casriga amaa sida ay ugu horumartay afka carbeed iyo soo noolaynta kutubtii hore horumarka dhinaca warbaahinta daabacaadda iyo faafinta cilmiga waa arrimo saamayn leh oo lagu faano taariikhduna ay qori doonto mustaqbalkuna uu ka sheekayn doono ummadda carabtu waxay masar uga mahadcelin doontaa doorkeedan qiimaha badan markana dhegaystayaal qoraagu wuxuu isdultaa ku samayn doonaa rajada caalamka islaamka ee dunida carabta dunida carabtu sababo ku aadan hibadeeda dabiiciga ah sifooyinkeeda gaarka ah goobta istaraatiijiyadeed ee ay ku taallo juqraafi ahaan iyo sidoo kale muhiimaddeeda siyaasadeed waxay si fiican ugu habboon tahay gudashada fariinta islaamka waxay awood u leedahay inay qaadato hoggaaminta dunida islaamka kadib marka ay si buuxda isu diyaariso waxay awood u leedahay inay la tartanto yurub kana guulaysato iyadoo kaashanaysa iimaanka ay qabto xoogga risaaladeeda iyo gargaarka ay ka helayso allaah oo xaaladda sharta ah ee caalamka uu ku jiro u beddasho khayr dabka iyo burburka socdana ay ku beddasho degganaan iyo nabadgelyo islaamka oo kor u qaaday carabta gaarsiiyeyna meesha ugu saraysa ee hoggaaminta adduunka maxaa ka weynaan badan isbeddelkii ku dhacay taariikhda carabta kadib soo saaristii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam kaasoo ay ku baaqday suuratul israa iyo qisadii micraajka weliba luuqad cad oo ay ku dheehan tahay balaaqo iyo usluub cad oo wanaagsan maxaa ka weynin badan nimcada uu alle ugu deeqay carabta isagoo ka saaray jasiiraddii ay isku hardinayeen una saaray duni ballaadhan oo ay hoggaankeeda hayaan oo ka saaray noloshii xadidnayd ee qabyaaladda ku dhisnayd una saaray insaaniyad ballaaran oo ay kormeerayaan ayna jihaynayaan markaas oo fadligaasi ay ku heleen horumarka weyn ee carabta kediska ku noqday kana yaabiyey caalamka markaasoo si cad oo ay geesnimo ku dheehan tahay ugu dhaheen imberadoorkii weynaa ee faris iyo tiirarkii ay ku taagnay dowladdiisa alle ayaana soo saaray si aan dadka uga saarno addoonsiga dadka kale uguna saarno cibaadada alle keliya oo aan ka saarno ciriiriga adduunyo una saaro waasicnimadeeda oo aan ka saarno dulmiga diimaha una saarno cadaaladda islaamka haa iyaga ayaa ka baxay ciriiriga adduunyada una baxay waasicnimadeeda kadib waxay ummadaha ka saareen ciriiriga adduunyada una saareen waasicnimadeeda maxay tahay ciriiriga ka daran nolol ku salaysan qabiil iyo isir kana waasicnimo badan nolol ku dhisan insaaniyad weyn maxaa ka ciriiri badan nolol aan ka fikirayn waxaan ka ahayn maaddo suulaysa iyo xayaatada dhammaanaysa mooye oo aan lagu jihaadaynin waddada nolosha iimaanka ruuxiga ah wadata ee aan dhammaadka iyo xadidaadda lahayn سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
halkan ayaan ku joojinaynaa xalqadeennii kow iyo siddeetanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada xalqadan midda xigta ayaa noo ballan ah sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi وبركاته وبركاته الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها
بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى waa hagaag waddanka kanada oo ka mid ah waddamada dhaca qaaradda ameerika ayaa dadka ku nool waxa ay bilaabeen in ay dalkaasi isaga baxaan ku soo dhowaada warbixin arrinka ku aadan oo inoo hayo walaalkeen xaaris cabduqaadir kanada in muddo ahba waxaa loo arkayey inay tahay meel lagu riyoodo misano leh rajo ah inay tahay dal ku habboon nolosha oo soo jiidasho leh waxay dad badan oo ilaa hadda rumaysan yihiin in kanada ay tahay dal magangelyo ah taasoo keentay inay u hanqaltaagaan dhallinyaro iyo qoysas badan si ay halkaas ugu hirgeliyaan riyooyinkooda waa dal u muuqda inuu leeyahay fursado badan oo shaqo iyo nidaam socdaalka ah oo sahlan hase ahaatee muuqaalka dhulka riyooyinka iyo fursadaha sida loogu yeero wuxuu bilaabay inuu sii baaba'o sababo la xiriira xaalad isbedbedelo ah iyo culeysyo badan oo ay wajahayaan qoysaska iyo shakhsiyaadka cusub ee sugulatiga ku ah kanada kuwaas oo la kulmaa nolol adag iyo rajobeel marka ay halkaasi tagaan sida laga soo xogtay xogo rasmi ah oo ay soo saartay hay-adda tirakoobka kanada in ka badan boqol iyo lix kun boqol soddon iyo afar qof ayaa dalka si joogtaha uga guuray sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun afar labaatan waana tirada ugu badan ee guurisi dibadda ah oo laga diiwaangeliyo dalkaasi tan iyo kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii kanada waxaa laga dareemayaa koror muuqda oo tirada dadka dib uga soo noqonaya waddankaasi taas oo falanqeeyaasha ay u arkaan inay tahay natiijada tooska ah ee dhibaatooyinka dhinacyada dhaqaale iyo bulsho ee saameeyey awoodda dadka cusub ee sogolootiga ah kuwaasoo dalkaasi u doorbida xaqiijinta milooyin balse isku bedela dhalanteed maalig camaar waa wiil dhallinyaraho ka soo jeeda mid ka mid ah waddamada carabta kaasoo yimid gobolka alberta ee kanada sanadkii labada kun iyo labaatankii isagoo wata shahaado barnaamijinta kombyuutarka ah iyo rajo weyn oo ahayd in uu dalkaasi ka dhisto nolol cusub iyo mustaqbal ifaya waxa uu cagta soo dhigay dalkaasi isagoo ku kalsoon sawirka quruxda badan ee laga faafiyo kanada kaasoo lagu sifeeyo inuu yahay dal fursado badan leh dhaqaalihiisuna kobcayo kana buuxaan horumaro kala duwan laakiin sida uu sheegayo wuxuu markiiba la kulmay xaqiiqo ka duwan tan laga sheego baraha bulshada bilihii ugu horreeyey ee dalka uu yimid wuxuu dareemanaya jab iyo jahawareer maadaama uu arkay in xaaladda dhabta ahi ay ka fog tahay sawirkii quruxda badnaa ee uu maskaxdiisa ku haystay wuxuu la tacaalay fursado shaqo oo xadiidan culeysyo la xiriira nolosha qurbaha iyo dareen go'doon ah oo ku dhacay isaga iyo dad kale oo badan oo isku aragti ka ahayn dalka intii aysan cagta soo dhigin maalika camaar oo soddon sano jir ah wuxuu horaantiisa ka shaqayn jiray nidaamka baasaboorada iyo xuduudaha dalka liibiya ka hor inta uusan usoo guurin dalka kanada waxa uu lahaa riyo ah inuu ka shaqeeyo shirkadaha barnaamijyada ee kanada si uu xirfadiisa u kobciyo laakiin markii uu yimid wuxuu bilaabay inuu si aan kala joogsi lahayn ugu diro cv-giisa tobanaan shirkadood balse wuxuu si deg deg ah u ogaaday in suuqa shaqada ee kanada uu aad uga adag yahay sidii uu filayey waxaa laga doonayay khibrad gudaha ah yacni xirfad kanadiyaan ah xiriiro hore oo shaqo iyo shahaadooyinka jaamacadeed oo loo baahan yahay in la siimo taas oo qaadata wakhti dheer iyo qarash badan markii uu waayay fursad ku habboon wuxuu ku qasbanaaday inuu qabto shaqooyin ka fog xirfadiisa iyo rajadii uu ku taameeyey waxa uu ka shaqeeyey goobaha hilibka lagu qalo maqaayado dhismayaasha iyo xanaanada xoolaha ee beeraha isagoo qaadanaya maalinkii lacag aad u yar markii loo barbardhigo heerka mushaarkii uu filayay inuu bishii helo waxa uu sheegay weriyayaasha in maalinkii uu shaqaynayay toban saacadood oo xiriir ah dakhligana intiisa badan uu ku bixinayay kirada guriga beelasha iyo dhanka kale lacag dheeriha uu ku khasbanaa inuu bixiyo taas oo uu sheegayo in arrin mustaxiil ay ka dhigaysa inuu lacag kaysado hase ahaatee dhibaatooyinka maalik ma aysan ku ekaan keliya shaqo la-aanta waxa uu la kulmay caqabado kale oo waaweyn sida helitaanka deganaanshiyaha rasmiga ah taas oo leh shuruudo adag iyo sugitaan sannado badan qaadanaya waxaa ku batay welwel kala xidhiira mustaqbalkiisa gaar ahaan haddii uu guursado oo uu qoys yeesho taas oo ugu dambeyntii ku kaliftay in bishii abriil ee lasoo dhaafay isagoo shan sano kanada degganaa uu go'aansado inuu ka tago dalkaasi oo dib ugu laabto liibiya si uu u helo nolol ka wanaagsan cidhiirigii uu dareemeeyey sheekada maalik ma aha mid gooni ah oo waa muuqaal guud oo ka turjumaya xaaladda dhallinyaro badan oo muslimiin ah kana safray misane ka tahriibay dalalkooda kuwaas oo badankood leh aqoon sare iyo garasho ay xirfado sii dheer yihiin balse marka ay kanada yimaadaan la kulma caqabado adag oo ku khasba inay qabtaan shaqooyin kumeel gaar ah ama ka hooseeya heerka aqoontooda waxaa sidoo kale jirta sida laga helay xogta hay-adda tirakoobka kanada in heerka shaqola'aanta dalkaas uu gaaray toddoba boqolkiiba bishii mey ee sanadkan taasoo heerkii ugu sarreeyey muddo sagaal sano oo ah marka laga reebo xilliyadii xanuunka covid nneteen tirada dadka shaqola'aanta ayaa korortay afar toban boqolkiiba marka loo eego labada kun afar labaatan waxaana la sheegay in xayeysiinada shaqooyinka ay hoos u dhaceen laba labaatan boqolkiiba taasoo ka dhigan in suuqa shaqada uu yahay mid ciriiri ah gaar ahaana uu ku adkaanayo in ay kusoo biiraan dadka cusub ee dalkaas kusoo qulqulaya dhankiis axmed suquut ayaa ka qisoonaya tijaabadii uu ku lahaa suuqa iyo tajribadii uu la kulmay maadaama uu dhowaan tegay dalkaasi kanada isaga iyo qoyskiisa oo ka kooban xaaskiisa iyo saddex carruurah wuxuu sheegay inuu sawiranayo xasilooni iyo inuu ka guulgaari doono xirfadiisa hase ahaatee wuxuu ku horkufay suuq iskudhexyaacsan oo ka hor imaanaya aragtidiisa waxaana uu sheegay in helitaanka shaqada uu yahay mid ku xiran in qofka uu leeyahay khibrad gudaha kanada ah ama uu horey uga soo shaqeeyey shirkadaha dalkaasi sidoo kale wuxuu ku khasban yahay inuu sameeyo shabakad xiriiro ah si ay taasi uga caawiso in suuqa shaqada usoo gudbo inkasta uu haysto shahaado jaamacadeed islamarkaana uu leeyahay saddex iyo labaatan sano oo ay aragnimaho ku saabsan sawirqaadista iyo xirfado kale haddana waxaa loo diiday dhammaan shaqooyinkii uu codsaday waxaana codsaday ayuu leeyahay shaqooyin aan leeyahay xirfadooda iyo kuwa ka hooseeya heerka aqoonteeda iyo khibraddeeda laakiin markasta waa la iga reebayay sababo ku aadan shuruudaha suuqa shaqada ee kanada maadaama uu yahay shakhsi cusub oo aan u dhalan dalka ma haysan ikhtiyaar kale wuxuuna ku khasbanaaday in uu qabto shaqooyin sida dirista dalabka ama waxaa loo yaqaan daleferiga dhismaha iyo nadiifinta barafka si uu isaga bixiyo kirada guriga qarashaadka qoyskiisa iyo lacagaha biilasha waxa uu caddeeyey in weli uu sii wadayo codsashada shaqooyinka xirfadiisa la xidhiira isaga oo muujinaya in uu rajo ka qabo in mar un uu fursad ka heli doono kanada sida uu warka u dhigay xogaha laga helay warbixinno gudaha ayaa muujinaya in toddobaatan boqolkiiba shaqobixiyeyaasha kanada ay shardi adag oo lagama gudbaan ay u tahay khibrad gudaha oo qofku leeyahay tusaale ahaan inuu kasoo shaqeeyey meelo kala duwan oo dalka kanada ah soddon iyo shan boqolkiibana dadka soogaleetiga ah lagama aqoonsanaa shahaadooyinkooda jaamacadeed halka konton iyo laba boqolkiiba ay yihiin kuwa aan si quman uga hadli karin afafka rasmiga ah ee dalka tani waxa ay noqonaysaa caqabad weyn oo ku horgudban dadka ku cusub misana aan u dhalan dalkaasi gaar ahaan markay dalka ku cusub yihiin oo aysan weli helin fursado ay ku buuxiyaan shuruudahan adag wuxuu arrinkan tusaale fiican u yahay dad badan oo aqoon iyo xirfad saro leh balse isku daya inay u safraan dalkaasi kana hor yimaadaan xanibaadaha nidaamka shaqada ee kanada waxaa kanada la mid ah waddamada kale ee reer galbeedka kuwaas oo boqolaal kun afrikaan ah iyo kuwo kale oo ka safra waddamada caalamka islaamka ay kusii qulqulaan iyagoo raadinaya nolol dhalanteed a oon waxba ka jirin waxaa dhaldhalaalka iyo sawirada laga soo gudbinayo dalalkaas ay malaayiin dhalinyaro ah ku riixeen in dalalkooda isaga tagaan iyagoo buux dhaafinaya doomaha tahriibka taasoo dhalisa inay haliso badan u jeeraan in ay gaaraan waddamo aan wax nololaha uga horeen ama ay badaha ku dhammaadaan iyagoo ku khamaaraya noloshoodii qiimaha lahayd balse ay sida indhala-aan taha ugu hogaamiyaan halaagga
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما
wahagaga guud ahaan intaas ayaa kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamuliyom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sida ay nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
بشرى